Magaalada Beled Xaawe xarunta gobolka Gedo ayaa lagu qabtay munaasabadan ay ku qalin jebinayeen in ka badan afartan arday oo bartay cilmiga kombiyuutarka isla markaana ka aflaxday Maxadka Tich Banner munaasabadan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka bahda waxbarashada waalidiin ardayda qalin jebinaysay iyo marti sharaf kale maamulaha Maxadka Tich Banner Maxamed Maxamed Xaadi ayaa ka warbixiyey heerarka kala duwan oo ay soo mareen ardayda iskuulkan horta wuxuu furan yahay olmos laba sano ayuu furan yahay dufcadan waa dufcadii labaad ka qalin jebisay dufcadii koowaad waxay ka qalin jebisay dufcadan hadda waxay ka qalin jebinaysaa ma fahmaysaan marka waa dufcadii labaad ee ka qalin jebisay marka iskuulkan dufcadii hore waxay ahayd haddaanan khaldaneen abtu bay ahaayeen dufcadan hadda qalin jebinaysa maanta waa afartan arday waa afartan arday aa qalinjibinaysa waa koob iyo toban gabdho ah inta kalena waa waa wiilal marka waxay soo wadeen dhowr bil bay soo wadeen waxa ay barteenna waxaa waa see loo isticmaalaa kombiyuutarka see loo isticmaalaa kombiyuutarka laga bilaabo how to switch on see loo shidaa ilaa see wax loo birintar gareeyaa see dukumenti loo qoraa see wax loo xisaabiyaa see britation loo diyaariyaa waxyaaba noocaase see safarka looga beddelaa ama loo foomaad gareeyaa hadduu kaa cilado see trabshut loogu sameeyaa haddii lacalla ay wax kaa cilad kaa qabsata aalad hardware oo la taaban kara see loo bedelaa oo ciladaas ciladka loo soo gotaa raamkaa kaa ciladoobay c b u baa kaa ciladoobay hadhiskaa kaa ciladoobay waxaasee loo bedelaa qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabada ayaa u mahad celiyey maamulka maxadka tich planet iyaga oo ardayda ku bogaadiyey inay ku dadaalaan barashada cilmiga kombiyuutarka waxaan u mahad celinayaa ardadii u soo dhabar adeegtay waxbarashadan muddada u soo qariibaysay waxaan leeyahay waa bilow waxaan ugu talagalnay markii ardayga uu kombyuutar baranayo annaga haddaan nahay teg balaned ahaan inaan siino strong foundation oo uu ku dhaqaaqi karo haddii uu yahay qof raba inuu i t horey uu sii aado iyo haddii ay tahay inuu rabo qof ku shaqaystaba waxaan rabaa inaan idiin hambalyeeyo runtii inaad soo qabateen shaqo aad u wanaagsan oo aad barateen culum loo baahnaa oo la rabay in runtii la helo dad badan oo yaqaano tiknolojiyadda aqoon badan u leh in magaalada ay ku soo kordhaan xaqiiqatan wax loo baahan yahay waayo tiknolojiyadda casriga ah in lala jaan qaado si gaar ahna aan u helno arday iyo dad dhallinyaro ah oo firfircoon oo arrimahaas yaqaano oo expert ku ah
aad iyo aadaan ugu faraxsanahay waxaa iga muuqato arday ardaydeeda qaarkood qaarkood haddaan macallin ahayna inta kalena waxay la mid tahay inaan macallin ahay oo kale waxaa iga muuqdo arday fasalka sideedaad waxaa iga muuqda arday fasalka foonfooga iyo kuwo kale oo aanan aqoonin laga yaaba inay ka sii sarreeyaan waxaan kow markaan rabaa inaan kugu hambaliyeeyo cilmiga aad barateen inaad halkiisa ka sii wadaan